kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horrayno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay mar kale ku adkaysatay go'aankii ay ka gaartay xiisaddii ka aloosaneyd dalalka khaliijka oo ay markaasi sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrintan waxay imaanaysaa kadib markii maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ee soomaaliya ay toddobaadkan ku dhawaaqeen in ay la safanayaan dalalka sacuudiga iyo imaaraadka iyo sacuudiga go-aanka ay qaateenna la qaadanayaan haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in ay maamul goboleedyadu garab ordaan dowladda dhexe oo go-aanada ay gaartana ay ka biyadiidaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku faaqidi doonaa dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa ciidamada dalka kenya ee ku sugnaa magaalada baardheere ayaa halkaasi isaga baxay toddobaadkan ha yeeshee weli waxaa baardheere ku sugan ciidamo kale oo ajaaniba oo dalka etoobiya ka socda puntland waxay toddobaadkan amar ku soo rogtay in aan laga kalluumaysan karin muddo laba sana kalluun deegaanada puntland looga yaqaano indhabuurka oo ay sheegeen in hilibkiisa aysan dadku isticmaalin keliya ay kala baxaan beerka wasaaradda kalluumaysiga puntland waxa ay sheegtay in kalluunkaasi uu ku dhow yahay in la xaalufiyo sidaa daraaddeedna ay ka digayaan arrinkaasi shirka guud ee qaramada midoobey ayaa toddobaadkan ka furmay magaalada new york ee waddanka maraykanka ka ay ka qayb galayaan dalal dhowr ah soomaaliya waxaa uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maalinta jimcihii khudbadda soomaaliya ku saabsaneed ka jeediyey xarunta golaha guud ee qaramada midoobey ee magaalada new york waxaana uu sheegay in soomaaliya ay ka soo kabanayso colaado iyo dagaallo muddo dheer waddanka ragaadiyey islamar ahaantaasna waxa uu dalalka ka dalbaday inay soomaaliya taageeraan shirar kale oo hareer socday shirkaasi golaha guud ee qaramada midoobey ee new york ka socday ayaa dowladda soomaaliya waxa ay dalal dhowr ahi ka heshay ballanqaadyo inay taageerayaan dalka soomaaliya waxaana dalalkaasi ka mid ah dalka ruushka oo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi sergey lavrov uu la kulmay ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu sheegay in dalkiisu uu soomaaliya taageeri doono ra-isul wasaaraha dalka etoobiya xile maryam desalin ayaa toddobaadkan sheegay in dowladdiisu ay fududayn doonto sidii markaasi loo joojin lahaa xiisadda ka dhex aloosan qowmiyadaha soomaalida iyo ormada ee waddanka etoobiya halkaasoo toddobaadka la soo dhaafay ay dad ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dhinacyadu ay isku dhaceen sidoo kale madaxweyneyaasha labada kilil ee ormada iyo soomaalida ayaa iyaguna sheegay inay arrinkani ka shaqayn doonaan sidii loo joojin lahaa madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu toddobaadkan sheegay go-aankii maxkamadda sare ee lagu laalay doorashadii ay guddiga doorashada ay hore ugu sheegeen inuu isagu ku guulaystay inuu ahaa go-aankii maxkamadda ay gaartay inqilaab iyo afgembi lagula kacay waddanka kenya guddiga doorashada dalka kenya ayaa sidoo kale dib u dhigay xilliga doorashada ku-celiska la qaban lahaa oo ku aadanay toddobiy tobanka bisha oktoobar ayaashe arrinkaasi waxaa ka biyadiiday mucaaradka waxaana hadda laga dhigay lix labaatanka oktoobar waatay dhegeystayalaynu kusoo labana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan mar kale waxay ku celisay go-aankii ay ka gaartay xiisaddii ka aloosneyd dalalka khaliijka ee waddamada sacuudiga iyo xulufadiisa ay ku qaateen go'aan ay ku go'doominayaan dalka qatar arrintan waxay ka dambeysay kadib markii maamul goboleedyada dalka qaarkeed sida koonfur galbeed iyo galmudug ay toddobaadkan sheegeen in ay taageerayaan dalalka imaaraadka iyo sacuudiga inkastoo galmudug ay isku khilaafeen oo madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ay sheegeen in arrinkaasi aysan sax ahayn oo arrinka ay dhexdhexaad ka yihin dowladda soomaaliyana ay uga dambeynayaan waxa laga yeelayo arrimaha siyaasadda dibadda haddaba go-aanka golaha wasiirada ay toddobaadka mar kale ku celiyeen ayaan ka waraystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan injineer risow waxaana weydiiyey go-aanka ay gaareen waxa uu ku salaysnaa dowladda federaalka soomaaliya golaheeda wasiirada shirkooda caadiga u lahaa waxaa looga hadlay arrintan khilaafkan ka dhex taagan qaar ka mid ah qali wadamada khaliijka golaha wasiiraduna wuxuu si adag u ayiday mowqifkii dowladda federaalka ee bishii juun ee ahaa in laga noqdo dhexdhexaad khilaafkaas ama murankaas ka dhex taagan dowladaha khaliij qaar ka mid ah iyadoo loo arkay in khilaafku uu mudan yahay in lagu xaliyo si nabadgelyo ah walaaltinimo iyo diblomaasiyad ah waxaa jirta in maamulada federaaliga ahi ee dowladda federaaliga hoos yimaada qaarkood ay go-aano ka dhana midka dowladda dhexe ay gaartay ay gaareen waxay sheegeen inay dalalka sacuudiga xulufadiisa ay taageerayaan sidaa daraaddeedna dowladdu in ay taageerto waxay idinku eedeynayaan in madooda hadallo dhowr jeer ay idinku yeereen laakiin aysan go-aankaasi ka soo bixin marka maxay kula muuqataa sababta ka dambaysa in maamuladan ay u qaataan go-aan ka dhana kii dowladda dhexe ay gaartay runtii taas waxaa la rabaa inaad dowlad goboleedyada warsataan laakiin maanta golaha wasiiradu waxay isla garteen qodob konton iyo afraad ee dastuurka kumeel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda difaaca muwaadinnimada socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go-aanku leeyahay dowladda federaalka soomaaliyeed oo runtii matalaysa soomaaliya oo dhan dhanka kale dowladda federaalku waxay ku guuleysatay wada shaqeyn runtii dhow in lala leeyahay dowladaha maaragtay goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aad og tahay muddo lix bilood oo madaxweyne farmaajo uu joogayna in laba kulan oo kulan madasha oo madaxda soomaaliyeed la qabtay oo looga hadlaya arrimaha muhiimka oo xoojinta amniga iyo midnimada qaranka marka mar walbo na waxaa naga go-an dowladda federaalka ee dhexe haddaan nahay in wada shaqeynta iyo xiriirka uu noqdo kii ugu wanaagsanaa iyadoo muxuu aha aan ka wada shaqeynayno sidii dalkan loo mideyn lahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisana looga wada shaqeyn lahaa laakiin marka ay noqoto go-aanka kan waa mid dastuuri ah in dowladda federaalku ay leedahay go-aanka gaarista arrimaha noocan ah go-aanadan ay qaateen maamulada inta badan haddaysan kulligood ahayn inta badan way qaateen go-aan ka dhana kan aad dowladda dhexe idinku aad gaarteen marka wada shaqaynta iyo xiriirka dhow aad sheegayso inaad la leedihiin maamuladan saameyn intee leeg bay ku yeelan karaysaa xiriirka dowladda dhexe ay la leedahay maamuladan runtii annaga xiriirkeena waa xiriir wanaagsan saan kuu sheegay waana naga go-an tahay annaga ka dowlad federaal ahaan in lasii xoojiyo laga shaqeeya midnimada iyo difaaca haddana ka dowlad federaal ahaan mas-uuliyad dastuuri ah ayaana saaran oo waajib nagu ah intaas keliya ma ahe annaga doorka soomaaliya ay qaadatay wuxuu ahaa mid runtii dhexdhexaad ah mana aha marka ugu horreyso waa taariikh lagu yaqaano soomaaliya inaysan weligeed la kala safan muxuu ahaa dowladaha ama carabta ama kuwa africa ama kuwa islaamkaba waa la socotaa doorkii heshiiskii muxuu ahaa sam david masar iyo yahuudda wada gashay waa kii wadamada carabta inta badan loo jaray xiriirka masar waagaas oo dhammaantii toddobaatameyadii dowladda soomaaliya waxay istaagtay inaysan xiriirka u jarin masar taasoo markii dalalka carabka heshiiyeen kadib la ogaaday go-aankii soomaaliya dhexdhexaadnimada inuu ahaa kii ugu wanaagsanaa laguna ammaano sidoo kale go-aankan isaga maanta golaha wasiirada marlabaad ay yideen isna waa mid ay soo dhaweeyeen shacabka soomaaliyeed qorba joogta iyo dadka gudaha jooga dhammaanba islamarkaana beesha caalamku aad noogu taageereen marka waa mowqif waxaan isleenaha annaga u danaynaya shacabka soomaaliyeed u danaynaya mustaqbalka fog oo arrin yaroo dhacday yaroo dhacday laga heshiin karo beri inaysan maaragtay saameyn weyn nagu yeelan mustaqbalka go-aanada hadda ay gaareen maamul goboleedyada ee arrimaha khaliijka iyo khilaafaadka dad badan waxay aaminsan yihiin in dowladaha carabta qaarkood ay cadaadis ku saareen maamulada kadib markii dowladda federaaliga ahi ay go-aan dhexdhexaada qaadatay sida muuqata marka dhaqanka noocaasi oo kale a muxuu dhimi karayaa madax banaanida soomaaliya runtii annaga ka dowlad federaal ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo hogaaminta dowladda madaxweyne ka ahna waxaa ka go-an in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo laga wada shaqeeyo dowladda federaalka dowladdii dhexena ay xiriir shaqo wanaagsan la yeelatay midna waxaan rabnaa in shacabka loo sheego waxyaalaha qaarkood waxay u baahan yihiin muxuu ahaa in laga fikiro dhan walba annaga waxaan nahay dowlad hadda hay-adaheedii iyo dastuurkii dibeegis lagu sameynayo marka waa dareemi karnaa in aragtiyo kala duwan iyo wixii imaanayaan aad buu umahadsan yahay cabdiraxmaan yiriiso ayuu kaasi ah wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo